magaalada boosaaso waxaa laga dareemayaa deganaan iyo nabadgelyo gaar ahaan xaafadaha suweyto ridwaan biyo kulule iyo kaamamka barakacayaasha oo ahaa meelihii uu sida gaarka ah u saameeyey dagaalku dhibaataduna ay ka soo gaartay rasaastii ay isku ridayeen dhinacyadii dagaalamay waxaana jira qoysas badan oo maantay oo jimco ah dib ugu soo laabtay guryahooda kuwaas oo isugu jira dadka deegaanka barakacayaal iyo qaxooti waxaana jira qoysas habeennimadii lasoo dhaafay ku sugan dhul cidlo ah oo ay door bideen in ay ku badbaadayaan qoysaska qaarkood waxa ay la daalaadhacayaan murugo maxamed siciid siidow afar ka mida qoyskiisa waa ay geeriyoodeen saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii hoobiya uu ku soo dhacay gurigooda oo ku yaala xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso magaceyga waa maxamed siciid siidow hubiya wuxuu nagu soo dhacay subaxnimo oo markaas ay tahay adiga lixdii ilaa dhowr ilaa iyo soddon iyo dhowr daqiiqa meelahaas markay ahayd aa hubiyaha nagu soo dhacay wuxuuna ku soo dhacay albaabkeena hortiisa markuu soo dhacay waxaa ku naf waayey gabar laba wiil iyo gabara abtuu ahay iyo wiil walaalkey oo iga weynaa ku naf baxay iyo macalinka markaas isaga masaacida dhinaceena joogay markuu naga tago xagga masaajidka salmaan uu aaday masaajidka nagu dhowo salmaan xagga beerta markuu aado isagana wuxuu kusoo dhacay dhinaciisa markaas isagana meeshu ku naf waayey kulley waxaa kusii dhaawacmay gabar ibno kaleo gabdho saddex gabdho oo ana abti ah oo ahay bal xaafadaha dariska iyo ka waran
gabdhaha dhaawaca hadeer qeyb weliba waxaa jirta dariskeena qofka derbigooda dadku ku dhaca iyagana sidoo kale waa dhaawac baa gaaray oo halis had iyadana sidoo kale qardhaha loosii qaaday oo dariska iyadana gabdhaheeda iyo wiilasha intaba dhaawaca ka gaaray kulley had iyadana qardhe u qaaday markaasiyata oo anagaas leh maba filanayninba anaga maahan anaga ciidan iyo waxaasa niyi mawaanin waayo anaga me dad iska wada sheekaynayn oo iska qoslaya ahayn markaas oo bannaanka wada taagan laakiin xabadaha markaas dhagaha ka maqlayni subaxeed markaas waa soo wada kacnay bannaanka wada taagneen waxaan ka wada helnay subaxdii ugu dambaysaba maya subaxdii ugu dambaysa ma ahayn waxay ahayd maalinta arbacada ahayd qoysaska barakacayaasha qaarkood ayaa markii ay dib ugu soo laabteen xaafadahooda waxa ay la kulmeen guryihii ay ku noolaayeen oo gubtay qaar la qaatay hantidii u tiil waxaana jira qoysas guryahoodii u geli waayey gumaca rasaasta hoobiyaha raxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdinaasir cismaan yuusuf waxaan ku sugnahay xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso oo ahayd xaafadii lagu dagaalamayey oo waxaa tiriefyadii dagaalku ay soo galeen waxaana ku soo dhacay hubabkii waaweynaa ee loogu soo jawaabayay jiibabkii loogu soo jawaabayay tiriefyadii taagna xaafaddaasi hoobiyaha guriga hadda guriga hortiisa noogu taagan oo aan weli qarxin waa hoobiyo weyn gurida guriga iridiisa hore ee ganjeelka hortiisa ayuu ku taagan yahay markaa wax hoobiyaha ama naga saara ama naga qarxiya oo naga soo gaara u baahannahay maxaa sababay gurigiina hortiisa in hoobiyuhu yimaado waxaa sababay tiriefyadii dowladda ee ayaa yaalay markaa hubkii loogu soo jawaabayey ayay ahaayeen magaca waa maxamed cali maxamed xaashi ku nool xaafadda sweyta wallahi noloshii hore hadda waanaan dadka waa soo laabanayaan laakiin burbur baan baa magaalada ka jira labada ciidan waa la kala qaaday faalmo ismaaciil waxaan ka barakacnay xaafadaha madaxtooyada agteeda ah waa gartay hadda kabalaan baanu kaga cararay guriga saddex ilmood yar baan gacanta ka qabsaday iminkana wax usoo doon baan is idhi wixii oo la baranbaarsadeen waa nimi hoof iyo balanbal badan baanu aragnay waxaan ahay nimcaan yuusuf faarax waxa weeye dadka waxaanu nahay qaxootiyada ah oo magaalada ku soo qaxay oo buushashka iyo kartoonada degan hoobiyaa ku dhacay hadda gurigaan hadda hoobiyaa ku dhacay lix qof baayaa ku dhaawacantay siddeed qof baana ku jiray agaarkan oo dhanna waxa weye buushashkii way wada gubteen kaas hadda wuu gubtay ku kale wuu gubtay mid kale oo naga sheegay waan gaari kari laana wuu gubtay dadka qaxootiga oo yonis aar u diwaangashan baan nahay dadkaasi way baabeen wixii kalena kaantaroolkay ku baktiyayaan oo biyalaan iyo baadlaan ay ku baktiyayaan waxaa jira fariimo ay dirayaan waxgaradka iyo aqoon-yahanadu kuwaasoo ku wajahan in colaadda lasoo afjaro islamarkaasna loo gurmado dadkii ka barakacay gudaha magaalada boosaaso ee aan awoodin inay dib u soo laabtaan boosaaso nabad bay u baahan tahay waa hooyadii ummadda soomaaliyeed aniga injineer saciid maxaad muuse baa la yidhaahdaa oo dadkaasi lagama maarmaano in hooygoodii lagu soo cesho oo weliba ma awood karaan maanta inay ku soo noqdaan dadka qaybtood kuma awood karaan awooddaana uma leh laakiin sidii xilla isaga saari lahaa soo celintooda quudintooda horaysa maanta baahi baa haysa way u dhiman karaan caawa way u dhiman karaan laakiin waxa muhiimaddu tahay boosaasay la nabdayo oo dadka hoygoodii lagu soo cesho oo weliba waajibku wuxuu ka saaran yahay xukuumadda iyo dadka islaamka ah bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mursal aadan cali waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool boosaaas dad danyara oo shacaba oo maato ah oo aad u jilicsan ayaa arrintaas cawaaqibka ugu weyn iyo dhibaatada ugu weyn ay ku dhacday dadkaasi waxay daadsan yihiin magaalada bannaankeeda kontaroolada ilaa tuulooyinka laag ilaa iyo wixii waxa weeyaan kontaroolka ee kontaroolkii hore intaasoo dhan waxa laysku haysto waa wax yaroo fudud oo la xallin karo oo iyada oo aan dhibaata dhicin la xallin karo waxaan u dirayaa inay isu soo dhowaadaan isu tanaasulaan nimanka ismada ah oo waxa weeyaan dowladnimada puntland iyo dowladnimada waddankaanba ay ku taagan tahayna waxaan leeyahay war puntland mar walba oo khalkhal ka dhaco idinkaa badbaadin jiray maantana halkiiba joogi bay- bay- bay taagan tahay puntland badbaadiya هذا الحرب الحرب اليمن انتم شايفين كيف الحرب اليمن هنا ما هو حرب هو يعني شويه مشاكل كذا بسيطه زي عرس عندنا باليمن بس واحنا جالسين شايفين لما هنطلب الله والدنيا هاربين الناس جمع ينهربوا واحنا صامدون صامدون صمود الجبال xaafadaha sida aadka ah loogu dagaalamay ayaa waxaa go'ay korontada biyaha iyadoo waddooyinka qaarkoodna ay ka muuqdaan dhufaysyadii iyo dhagxaantii lagu jaray waddooyinka hase ahaatee waxaa lagu guulaystay in la kala qaado ciidamada isu socodka dadka iyo gaadiidkuna ay dib u bilowdaan kadib markii culimo kadib markii culi- kadib markii isimada culimada iyo waxgaradku ay bilaabeen waan waan nabadeed taasoo dhinacyada dagaalamay ay aqbaleen faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso